bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaha miin faylaha ka dhowaada warkaana hamingnima idaacadda warsan qodobadiisiin ka dheegi doontan haddii ilaaha yaraan tunanka guda jarnaa iyo weliba ku mid ah bajaajyada shageeyo waa gudo magaalada baydhabo oo shal shageeyo xaafado baydhabo warbixinyaasiin ku hayna haddii ilaaha yara kenya ayaa duqaanya la fiirsaday harumo yeelata shirkadda hormuud telekoma madaxda galmudug ayoo sheegeen intiyo la heliyeen hafa madaxweynaha galmudug oosoo la kulmay hogaanka ahla sunna guddoonka lamada man ee baarlamaanka ayaona guddi hamaga aaween guddiga ammaanka ayoo ku digeen intii lamusuq maasuqna doorashada soomaaliya shirka igaad oo furmay iyo laba wafdo ku socda soomaaliya oo ku qaybgalay akhbaaraadka binaanka raadiyo warsana singayton hamiignimadan haddii ilahayara akhyaaray intunanka guda jarnay singedhigi doontan iyo welibaa ku mid ah magaalada washington oo xaalad deg deg ah lakaga dhawaaqay
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto axad isniignaya hahooyda hayta taariikhdana ka toosanta kowda bili saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun iyo labaatanka intaasay weliba ayo haayana qodobadii warkana hamignama haatana ka dhawaada soogiiyo faah-faahsan haddii lahayara warka intusubada ka jara weliba intasin ku akhri doone ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa dhanigastanaada cabdulaahi iyo waana shugri yaa saartay warka qodobkan koreey weliba uuseeya bajaajyada inshalshageeyo waa xaafado magaalada baydhabo iyo weliba yooleyana heer iyo ndegsan waana yooleyaha suubsadeen magaalada baydhabo haroonto gobolka baa iyo weliba shaqasha duwan ka shaqaysa haya dhalinyaro fara badan ogeedu baabuurtasha duwan haalanka soo moota bajaaja ee sadulugaaleyda si ehlidiyo qaraabadiyo iyo weliba yoonka nooladan waana majarta bajaaj ilaa xaafaday ku koobanto baydhaba iyo inshal galaasa bajaaj walba oha kubata xaafado baydhaba weliba yeelata bustaajan gaar e hataba geekiyan kuurgalisaanah ogaada welibanana fadahayo intaanaseeda too kumid ee xaafado kyaal magaalada baydhaba taasiay oo yeeta aafada towfiiq welibanaan fadaya intaanaan raha bajaaj welibanaan ku tawahaya xaafada wadajir ee baydhaba weliba ay muuqdana bajaajo fara badan badansho way saaranyi bajaajle isrinjisa haw weliba fadaynta rijeyta xaafada towfiiq
magaalada xaafad milisay iyo weliba abdulhasan markan saawa mii jeeto beesada diyaar leegijee korana macnaha adina geleyta kuraa korta si-eeda iyo lanka istiimaale gudo magaalada baydhaba wadowka moota bajaaja oo ku faa'iidaysahaya bulshada fara badan ee ku nool magaalada tan baydhaba magaalada iyo weliba ay ku koobantaa ilaa toban xaafadood oo ku shargohena afartii xaafadood oo shalhay xaafada horseed bardaale holwadaag iyo weliba sida oo kale xaafada isha qofkii kooya baydhaba oo ku cusub magaalada intiisu helo moota bajaaj oonka seedowa busteejo islamarkaasaytana yejiyase busteejo kaleed sideediya weliba biyey shan kun shilin oo soomaaliya waa meele magaalada baydhaba iyo ku duwanta magaalooyinka kaleed oo ku mid ah dalka soomaaliya meel walba boostaajay leedahay nin oo kiraysta haddaa tahay hal dolara baxsana hadaa nin oo isku socda hadaa rakaabka lagula sugaa shan kun a baxsana shan qof lix qof aa la qaadaa di waxaan ku jiraaday shan sano lix sano oo kale maasha allah wax- wax iga maqan malaha qof niyaddeeda waa iska sii farax waa magaalo dhallinyarada ee baydhabo ka shaqaystaasa godowka mootobajaja xaafado shadugun ee magaaladiiya ku koobanta waana fursadda unka badan ee dhallinyarada iyo kaqubada yan iyo weliba shaqooyinka gudo magaalada tanbaydhaba kenya iyana waliba ayaa duqaan yelo fiirsta iyo harumo yeelata shirkadda hormuda waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan oo warkiin farsameeyahay iyo nin faahfaaya
wararka lakuhelo ay gobolka galay iyo weliba ayuu sheegaha inay diyaarad lukuleeyay dalka kenya iyo xalay duqeyn dhinihii irka ayaa la baagsatay xarunto shirkada isgaarsiinta hormuud oo ka taala duleedka degmada elwaaqa ee gobolkaasi geda xarunto la duqeeyo goobjoogayaal iyo weliba ayuu sheegan iniyo ka taala duleedka deegaanka xiise guur oo labaatan kilomitir anjarta degmada elwaaqa ee gobolka geda weliba jare khasaaro duqeyntaasa ku deertay xarunto shirkada xasan aadan biixi oo kumid ah saraakiil ciidamada dowladda ee degmada elwaaqa kasugun iyo weliba ayuu sheegana in diyaarada la kuleeyay dalka kenya iyo tumiikowgantaal ka tuurtay xarunta shirkada isgaarsiinta hormuud ee deegaanka xiise guur iyo xaafado ka dhadhow weliba uuse sheegay sarkaalka uuse oo la hadlayay warbaahinta inay jiraan khasaaro shalduwan haabahaato iyo weli baaritaano ka haayaan uuse oona ka eeday dowlada kenya iniga ka xadgudubtay dhulka soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlada federaalk soomaaliya weli mu ku hadalna duqaynta diyaarado yeelata dowlada kenya oo duqayn jays xarun yeelata shirkada isgaarsiinta hormuuda oo ka taala duleedka degmada elwaaqa ee gobolka geda
idaa mahadsanta cabdulaahi maxamed cabdiraxmaana dhinaca kalena dhegeynsadayaala madaxda galmudug yaa weliba ayaa sheegana intiyo la helayan xaafa cabdinaasir axmed mayow iyo nin faahfaaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid yaa sheegay in tan iyo markii la dooraday iyo ka jareen sidii xal loo ku helan lahay dadkii diidinayay doorashadii kudhiyadii magaalada dhoosomareeb oo shalhay axmed ducaale geela xaaf iyo hogaanka ahlu sunna meeba use sheegay inay arrintu la xiriirtay diidmadii kukoytiyay hogaanka ahlu sunna iyo dhowr jeer iyo fashilmen wadahadallo iyo ku fadaayeen ini xallanku deero walow anka dambeyntii dagaal dhamaray ciidanka dowladda iyo ahlu sunna iyo sababtii inuu hogaanka ahlu sunna iyo sheegaan inay tanaasuleen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciite oo la hadlaayay warbaahinta yaa sheegay inay wadahadale iyo laga ladeen madaxweynagii galmudug axmed ducaale geele xaaf laka dhammaayay khilaafkii ku dhaxeeyey eebana use sheegay inay dhammaan la xaliyo tabashadii usuqobi xaafsaas oo kalena dhawaansi rasmi ee lanshaaci doona heliiska madaxweyne galmudug iyo axmed ducaale geyle xaaf axmed goorgoor mid noo doortay wixii ugu horreeyaan ballanqaadna waxay ahaayeen in aan dib heshiis samaynayno dhinacyada laga soo horjeedana aanu qancin doono muddo ku dhawaad biloon hadda aan doorannahay shaqada ugu horreysay aan subax walba qabano waa inaan faahidnaa dhinacyadii naga soo horjeeday shaqadii koowaad ee aan ku guuraysanana waxay ahayd madaxweyne xaaf oo run ahaantii deegaankaanna wax badan usoo qabtay madaxweynihii soo horreeyey madaxweyne axmed gooroorna ahaa oo wax badan tabanayay inaanu tabashadiisii xalayno maantana dhammaan waxyaabihii uu tabanayay iyo waxyaabihii uu doonayayba waanu ka wada hadalnay waanaan ka heshiinay maalmahaan soo socdana waad arki doontaa biyada shaacinta rasmiga ah hawsha khilaafkii dhanka annaga iyo madaxweynihii hore naga dhexeeyey waa la xaliyey si officially ana waa loo shaacinayaa maalmahan lagu soo aadan kadib waxaan arrintaa ku dhex wadnay inaanu ayagana aanu la heshiino ahlu sunna waljamaa oo ayagana deegaankan ayaa badan ka soo qabtay kudayo badan oo aanu samaynay oo heshiisku doonaynay waa naga fashilmeen ugu dambeyn maantay waanu heshiinay waana iscod garanay marka caqabadihii na hortaagnaa ee galmudug hortaagnaa ismaheeda iyo horumarkeeda aan filaynaa inay intaa kusoo iblaadeen hadda waxaan ku jirnaa diyaargarowga caleemasaar ugu midaysan yahay oo ilaahay adduunyada garbahana ay kasoo muuqan doonaan madaxdii laga soo horjeeday hadduu aan lahaa haas iyo hadday aan lahaayeen ahlusuna waljamaaca ay sadexayna soo fadhiisan doonaan ilaahay aduu yiraahdo waxaana horteynaynaa midnimo galmudug oo mid ah ilaahay aduu yiraahdo bulshadeen ugu horeeya ilaahay aduu yiraahdo waxa weeye dowlad goboleedka galmudug dibudhaca badan baa ku yimid wakti dheerna waa ka khasaaray waxaanu rabnaa ilaahay aduu yiraahdo inuusan wakti dambe ka khasaarin qorshayaal cadcad oo horumarineed waanu u dejinay qorshayaal bilowishiitiimeed oo aan dhammaan dadkii wax kala tabanayay aan ugu talagalnayn aan ugu joojinay
markilaa kutaba hadalkan waa ku weeriyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo eh iniyo hiliyan xaaf majaro walwar eh oo dhinishii hakubahi axmed ducaale geele xaaf
dhinaca kalena isla wararkaasaytaa ka guda jirnay akhyaar ay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kaariye ee qorqoor iyo weliba xafiiskaya uu soo sigoonagoolaanka qaabilay hogaamiyaha ahla sunna macalin maxamuud sheekh xasan iyo weliba maxamed shaakir ali xasana ayuu hayeen madahadii xukuumadda galmudug waana kumid tahay hogaanka ahla sunna kulankan koreeyta weliba uu sullaq ahadaya hogaamiyaha ahla sunna macalin maxamuud sheekh xasan iyoona kubada hadlay xaaladda galmudug welibana lamada dhinabayo muujana sidiiyo un kunyan dagaalkii meelasayti ku dhaya magaalada dhuusmaraab iyo weliba sida lanka gudubi lahaaye madaxweyne qorqoor iyo weliba uu soo ka ammaanay hogaanka lesuna sidiiyo hamuujaan tanaasulka iyo weliba ku-shaqayowka reedingaliisyowka deegaanada galmudug maadaama horeydiyaan jarti khilaaf sababay ga-aan ku hadala dhinaga kale madaxweynaha galmudug iyo xafiisyay madaxtooyada ee galmuduga weliba uu suga qaabilay maxamed shaakir ali xasan oo suhaya madahada xukuumadda ee galmudug waana kumid haya hogaanka ahla sunna welibaniyo kuwada hadalana sida wararkiiyo sheegahan sidii lonka guduba la haya caqabada ku-teeganta oo milasayti si lankwada shaqeeya lahaya galmuduga oo horeeyaan soota kulanka sheekh shaakir iyo weliba sida oo kaleda gobro ku hayay taliyaga guud ee tuman shanaad ee taliska qaybta labaatii koowaad ee genaraal mas-uud maxamed warsame sheekh cabdirisaaq oo meelasaytina kumid hayan ah hogaanka ahla sunna iyo weliba wasiirka amniga ee galmudug ah saadaqa sheekh yuusufa guddoonka lamada golo ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya weliba yohamaga aabana guddi diyaariyo waa xerka dhammaystirawka sharciga doorashooyinka ee qaranka guddiga lahamagaabiyo weliba ay ku koobayana ilaa tuman toddoba xubnooda iyo weliba la kuhulay lamada man ee baarlamaanka soomaaliya welibaniyo ku shaqeey doonana qodobadan hasooda lambar kow iyo weliba is-eeyaa xeerka kursiga meela kan lamaada qodobka lamaada laon ku hadlay is-eeya ama lahandooradii lahamagaabiyo xubnoogaysaytiyo ku shaqeey doonanya weliba useyaa xeerka xaqiijo waa qoondada bilaanta meelakan saddexaad is-eeye xeerka doorashada xildhibaanada lamada man ee hakujada gobolada waqooyiga ee somalilan xeerka xuquuqda matalaada ee gobolka banaadir guddigan iyo weliba la sugahayeen sidii oon kubada shaqeeye lahayaan oo milasaytana guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka iyo kulan la qaadi lahayn sida oo kaledna iyo wada tashan lawaalada lahayan qof kasta oo dhanku marmana milasayti iyo ku shaqeeyi doonaan iyo weliba heerarka sida dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada oo sida danayaba siyaasadda iyo weliba bulshada rayidka ah golo ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka koobayeen ilaa iyo tumanisha xubnood iyo weliba war usubayo ku saarana doorashada la filahayinta kudhida soomaaliya sanadka lamada kun labaati kowda yeedoonyo ku digan inta doorashadaasayta la musuq maasuqa qoraala kubashiya golo iyo weliba laka sheegay intiiyo muhiim yeeta inta dalkaya kudhida doorasho daha furan oo qof iyo weliba odhe sida iyo qabta dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya waana yoon ka heliyeen soomaalida siyaasadda ee dalka qoraalkan ee golo iyo weliba sida oo kale dalaha ka dhawaayay doorka dowladda federaalk ee baarlamaanka iyo weliba guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka iyo-ona sida oo kale meelasayta laka sheegay intii horumarka biliran ee lakuderi diyaaryowka ama diyaargarowga doorashada la filahay intia kudhiyada soomaaliya waliba sida oo kaleta golo ammaanka iyo hajeediyana inti doorashadiiyo socota ee soomaaliya meelasayti kanagata toodaha furan oo meelasayti qof iyo weliba oda doorashaan kudheeda qoraalka iyo weliba iyada lanka dheeraday oo lanka baaqaya baarlamaanka soomaaliya intiioo kuwada shaqeeyan ah guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya dowlad goboleedyada xubno ee federaalk iyo weliba soomaalida siyaasadda ee eedkan daneeyo ka dambeyntii golo iyo weliba iyo dal badana intii la ilaaliyo qoondada bilaanta kursiga baarlamaanka iyo keliya boqolkiiba soddon iyo weliba kursiga gobolka banaadir iyo weliba maamulka somalilan oo milasid iyo kuwa la doonaan baarlamaankaas iyo milasid iyo kudhina iska qabsi kakooyo doorashada iyo ka socota soomaaliya magaalada khartuum ee caasimada dalka saytiya suudan iyo weliba usu ku furmaya shara iyo ha abaabulaan urur goboleedka igad iyo weliba midooda etoobiya omilaseytiga waana ku qeyb galaan wasiirka arrimo dibadda iyo hubanya ku eta ururka sayti shirkan iyo weliba ama shirka saytiya weliba saasoo kale milasaya kamatalaas iyo wasiirka arrimo dibadda iyo weliba iskaashiga caalamiga ee safiirka dowladda federaalk ee soomaaliya dalka suudan iyo weliba maxamed sheekh isaaq hukaayiga joogdad ah wasaaradda danjire maxamed ali nuur iyo weliba oyo kuwada tirsanyaen ururka sita qaban qaabay shirkaasi meelo ku furmi shirkaan iyo weliba diiradda laga saaraya qodobada iyo kumidayanga qorshaga boqolaad ee maalmo iyo weliba habeeyowka urur goboleedka igada nabadgeliyada iyo weliba amniga gobolka iskaashiga badda-as iyo weliba ka-aanka arbeed iskaashiga iyo weliba imilada iyo weliba meelasayti shirkaasi iyo sheegeen talon ku hadli doona wasiirka arrimo dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane axmed ciise awada iyo weliba usunusu hadlay warbaahinta dowladda iyo weliba usu sheegay intii shirkan iyo soolanka gudajar ee soomaaliya horumar badan iyo suubi doonta dhiniyada amniga iyo weliba reedinfiiryowka dhaqaalo siyaasadda iyo weliba iskaashiga gobolka sida oo kale adisu tilmaamay intii meelasayti laysanya ku qaada doonta soomaaliya si garabka meelasayti lanka ka surama wasiirka weliba sida oo kale isu sheegay intii shirkaasaytii loonku hadli dhibaatada ayahaga isu kahaya gobolka iyo weliba sidii iskaashi lanka suubi lahaaye akhyaaray surankiisin warkoga dhugunsidahay tan weliba waa shabakada warbaahinta warstan ee beledka tanbaydhaba magaalada washington ee dalka statiya mareykanka iyo xaalada deg dega laka dhawaaqay kureeda markay qofkii inka horeeya ee soo qaba cudurka coronaviruska cudurka siti meelson ka amooday qofkii inka horeeya cudurka siti coronaviruskan ka amooday dalka sitiya mareykanka gaar ahaan gobolka waqooyiga galbeed sukayaalo washington iyo weliba hoos dalka siti hataa xaalad deg dega iyo ka dhawaaqdi mas-uuliyiinta caafimaadka dalka siti iyo sheegeen intiisu qofkaasi da-adisa iyo eeda iyo ama la sheegay inti xaaladda cudurka coronaviruska oo su-aadanka faafi madaxweynaha mareykanka ee donald trump iyo weliba usu sheegay inti suurtagal yeedaa tahay inti dadka kale ee cudurka siti usu dhowaya aradida korto balse dalal badan yo sheegay inti cudurkan usu eedanka faafi mas-uuliyiinta dalka sitiya sida oo kale weliba usu sheegay intiyo hayiraada iyo laakirogi ama laasaari dadka la fadahaya intiyo safaran dhanaga dalkaaseyta iirana weliba nash-abka dalkaaseyta mareykanka laga baaqaya intiyo melaseytiyo kubogaadan deegaanada cudurkaaseytii usoo ku farurumay ee wadamada talyaaniga iyo weliba kuuriyada koonfureeda warkii hamiyegnima akhyaaray hilogoysin kula socoteen warbaahinta warsan ee baydhabana surunku yaninka dhonye maata gudeerto warka shukri iyo asaarti cabdullaah ayaa farsameeyaya anoo maxamuud eesnisoosiyaaye ammaanallah